dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan si kastoo maqalkan idiin soo gaariyaba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xulashada waraysada oo habeen kasta oo kalaad maqashaan marka laga reebo habeenniba jimcaha
waan dilaacay rabaa raashin baan iska badiyey
yaa allow calool dheragtay aqli ma leh xataa cibaadadu waa ku dhib cimrigaabina way leedahay dheragta badan dibiryo weyne deriskaaga weli ma daymootay maya sow kuu doqonnimo maaha deriskaaguu baahan keliga inaad dibirtaa haa laakiin dib dambe u dhici mayso anoon deriska eegin dibiri maayo saasaa quron
mar kale kulan wacaano wanaagsan waa axad isniin ay soo gelayso taariikhda ay ku aasiisan tahay siddeedda bisha sagaalaad ee sebteembar sannada labaatan toban sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan ku dhagayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa markii ugu horeysa wuxuu ka qaybgelayaa shirka golaha guud ee qaramada midoobey sababaha ugu qaybgelayo faahfaahin ku saabsan ayaan xulashada wareysada goraad ku maqli doontaan waxyaabaha kale ee caawa barnaamijkan ku dhagayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona taliska qaybta koo iyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa jabuuti oo ka wada hadlay dagaal ka dhilan dagaalamayaasha al-shabaab faahfaahin ku saabsan ayaa xulashada wareysada goraad ku maqli doontaan madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa maanta kulan kula qaatay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan saraakiil ka tirsan ciidanka koob iyo labaatanaad faahfaahin ku saabsan iyo waxay ka wada hadleen ayaan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona shirka dibsiinta beelaha deegaanada galmudug ayaa si rasma maanta markii labaad uga furmay magaalada dhuusoo mareeb ee galmudug muhiimadda qodbiya halkaas laga jeeshay ayaan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa aad maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona wafdi hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ayaa maanta gaaray magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ujeedka safarka wafdigaasi ayaan faahfaahin ku saabsan xulashada wadhasada gurnaad ku maal doontaan odayaasha dhaqanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka biidiiday ciidan ay dowladda federaalk soomaaliya doonaysa inay ku biirayso ciidamada hore u geystay magaalada dhuusamareeb ee galmudug ciidanka xagga loo qaadayo xagga ciidan la-aana ka jirto ma dad shacab oo askarayaal laga helaynin ma askar dowlada leedahaan jirin shacabka reer yaa waa u cuntuba wasaaragaas waxaynu arkeen in dad khaasa lagu bahdilayo faahfaahin ku saabsan ay xulashada wadhasada guraad ku maqli doontaan sidoo kale barnaamij waxaa ku dhagaysan doontiin xubintaad ku-xisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamij naca wax ku dhagaysan doontiin heysta
dadka ugu ayaan daran ninka ugu ildirba dadka ugu ayaan daran isaguna muqdee qodobada ah xun kusoo korinta barnaamijkan kuu jirna ayaa dhegeysta doontiin tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigoo xasan axmed maxamed saaxiibkay cumar axmed raahim saxiife ee barnaamijkii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada ma rugtay baa jirte quruma rugtay baa jirte qisay reebtaa qisaba qubanawus kulanasin ayaan idileenna saaxiibyal kusoo dhow barnaamijka waxaan ku bilaabayaa magaalada dhuusamareeb ee galmudug dhuusamareeb waxaa maanta si rasmi ah markii labaad uga furmay shirka dibshinta beelaha deegaanada galmudug kaas oo ka qaybgalayaan dhammaan beelaha deegaanada galmudug shirweynahaas ayaa intuu socda waxay reer galmudug uga tashanayaan dhismaha galmudug loo dhan yahay iyo qabsoomida doorasho xor iyo xalaal ah oo horseeda in maamulka ay dhisanayaan uu noqdo maamul hogaamiya wadada horumarka xiriir wanaagsan la leh dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sebriye oo furitaan shirkaasi ka hadlayay waxauu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay si dhow la socon doonto howlaha shaqo ee maamulka galmudug loo dhan yahay oo laga dhisayo deegaanada galmudug dad runtii saddexduba diinta aada u yaqaanaa meeshaan soo istaagay oo qof walbaa ku soo istaagay dowr gaara xiriiriye iyo sheekh iyo guddoomiye guddiga dib u heshiisiinta shirweynaha ah oo kulligood culummo ahaa noo hormaray khayr allah siiyo waxaan aad iyo aada ugu kalsoonahay aayadaha iyo axaadiidta iyo xikmadaha ay noo soo gudbiyeen say qalbigayga u taabteen inay qalbigiinnana u taabteenaan hubaa insha allah meesha ay ka bilaabeen iyo meesha ay ku dhammeeyeenna kulli waxay ahayd munaasabadda meesha ugu habboonayd oo laga dhihi lahaa waxaan rabaa marka anigan inaan u gudbo arrimo yaryar oo iska oon ama hala ogaada ah wixii farsamaha waxaan u dayn doonaa dadka iska leh ama oin macluumaad aan rabo in la ogaado iyo arrimaha runtii ay muhiimka tahay inaan ka hadalno kuna bilaabanno qodobka ugu horreeya oon ka hadlayaana uu yahay salaamtii miyaan idinka ilooba asalaamu calaykum timase waa idin siiye maa sha allah inaan ka boodaan moodo ujeeddada aan isugu nimid iyo meesha aan u soconnaa aniga waxaan rabaa marka inaan wax ka dhaho walaalayaal galmudug iyo maamulka dowlad dhisidda soomaaliya oo marna ahaa maamullo kumeel gaara markii dambena noqday maadaama dowladdii soomaaliyeed ay noqoto dowlad rasmiya oo kumeel gaarkii ka baxday nidaamka lagu heshiiyey na uu yahay federaal wixii galmudug dhismaha maamulka galmudug ay ka soo martay waxaan aada ugu kalsoonahay kulligiin inaa waaci ka tihiin oo wada ogtihiin waxaan rabaa marka sukadaan inaan ka bilaabo walaalayaal galmudug intii horay niyad wanaagga culimmadu sheegeen waxqabad ugu geysatay ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo intaas niyada wanaagsanayd waxaa ag joogtay in kale oo ama dano ama fidno ku ag waday danahaas oo u badnaa dana siyaasadeed kuwo kalena ay wehelin kareen waxaan soo gaarnay waqti ku aadan waqtigii afartii sano oo galmudugtii koowaad la dhisay loogu tala galay inay shaqeeyaan inay kala daadatay una baahatay inta hadda maanta hoolkan fadhida in dib loogu yeeroo la yidhaahdo war kala daadataya ma isku celin karnaa su-aasha iyo dadaalka aan isugu nimid waa intaan oo ay wehelido dowladdoodii federaalka ahayd inay inta dib isugu soo laabtaan ilaahay wuxuu xikmad iyo caqli iyo wanaag ku abuuray oo dhan ay isku dayaan galmudug lugaheeda inay ku istaajiyaan mar kale waxaan rabaa waa hubaa oo waa xusay habeen ama labo habeen aan wufuudda soo dhowaynaynay iyo habeenkii ra-iisul wasaaruhu shirka furaayeyba inaan wax ka taabtay waa hubaa laakiin waa ku noqonayaa sababtoo ah waxaa suurowda inaan sidaan loo wada joogin oo dadka qaar maqnaayeen waxaan rabaa walaalayaal galmudug waxyaabo badan oo dhaqan la xiriira oo ay u baahan tahay inay ka daawowdaan jira waana ogna arrimahaas waxaa ka mid ah inta badanna ah wax kala gaara beelaha ood wadaagtaa kuwo oda dhowr oday kala tirsada iyo kuwo labaatan ama soddon oday kala tirsadaba kuwa hadda uu ka hadlayay doctor baadiyo guddoomiyuhu waxaana loo sheegoo naloo xaqiijiyey aana aaminsanahay inay sidaas tahay colaaddii colaadaha galmudug ka dhacay ugu adkaa mid ka midana inay ahayd dadka laga hadlaayana laba oday iyo saddex oday ay kala tirsadeen waxaa jira colaado galmudug waxaan u malaynaa hadda meeshaa waxay ku fadhidaa soomaali oo dhan haddii la raaraadiyana waxaa suurowda hal beeluhu inay ka maqanta beelahaas isugu yimaada afarta iyo barka soomaaliya qaar isu jira iyo qaar labadan oday iyo saddexdan oday oo la sheegay isu jira waxaa dhex yaalla dhiig waxaa yaalla waxaa dhex yaalla dhul waxaa yaalla waxyaabo badan oo haddii dhaqan soo jireenihii jirayna ay taha dhaqan in looga taliyo hadday soo dhaaftana dowladnimo in looga taliyo waxaan u malaynaa ragga meeshaan maanta fadhiyaa aniga tilmaan dhaqan iyo wax dhaqan ahaan jira inaan uga sheekeeyo rag u baahan ma ah iyo dumarba arrimaha noocaasa haddii la yidhaahdo waryaa wax ka dhexeeyaan aan hoolkan ka naadino inay fara badan doonaan shaki kuma jiro war intaanaan dowlad iyo dhismaheed iska warsan aan labadii ishaysaba u fadhiisanna haddaan nidhaana waktiga ay qaadan karto waa idiin qiyaasayn waxaa marka muhim ah oon rabaa inaad ogaataan arrimahaas labada reeroo u horeeya markaan u fadhiisanno labada reeroo koowaad xaajada koowaad aan ka galno tan shanaad ama tab ama tan tobnaad markaan marayno sidii dhaqanka soomaalida xoolo raacatada oo ahaan jira galmudugna ay u horreysay waxaaba suurowdaba kan tobnaad markaad marayso afartan kalena kuu dhiman tahay in lagu yidhaahdo labadii koowaadaa dhiig iska daadiyaha lagu noqdo arrin marka hadda aan rabno inaan mid mid inta u galno xaajo dhaqan iyo kala sheegasho inaan aadno walaalayaalo qorshaha kuma jirto waxaan rajaynaa inaa ila garataan arrinkaas amaba aa nala garataan inta mas-uuliyiinta oo arrinkaas wadda oo ama dowlad federaala ka socota amaba ka socota bulshada galmudug oo dhan waa u kaadsanaynaa ma la yska dhaafaa oo waxaa la leeyahay sideeda ha ahaato maya xaggee leedahay waxay leedahay meesha soo socota waxaan rabaa marka isu nimida marka maxaan qabanaynaa haddaanaan beerihii wixii kala jiray gelayn maxaan qabanaynaa oo isugu yeeranay waa su-aasha arrinka aan nidhi galmudug waa naga kala daadatay aan isu celinadii aan hormariyey arrinkaasaan rabnaa inaan galno maxay tahay muhiimadda loo gelaayo muhiimadda loo gelayaa waxay tahay reeraha waxaa kala jira oo aan hadda carabaabay oo aan nidhi aan u kaadsanno dib u dhaca nololeed iyo midka horumarineed oo galmudug ku dhacay khilaafka siyaasiga oo dhex yaalla wax allaala iyo waxa dalkaani waa federaal haddii la yidhi dowlad goboleedkii xubinta ka noqon lahaa dowladdaas federaalka ah oo galmudug ah inaan dhidibada u taagno oo waxa aan ku heshiinaynaa ay noqoto galmudug aan hagaajisanno waxaana kala dhex yaalla oo dhibka ah oo ama dhaqan ahaan iyo reer ahaan noo kala dhex yaalla ha ahaato waxaa horumaraya adeegyo aan dowladnimo ka rabno ha ahaato iyadaa noo noqon karta meesha wax walba laga xalliyo dadaalka dowladda federaalkaahi ma bedeli karo howl laga rabay dowlad goboleed ujeeddada annagu aan kolla xambaarsannahay annagoo aan waxaan mindi ku goynaynaa jirin annagoo rajaynayna sida hadda aan u soo gudbino inaad u garan doontaan waxaan intaanoo dada aan maanta meeshaan ugu kulansannahay dhibaatadeennu hadday dhaqan tahay iyo hadday dowladnimo tahayba hal jidaa jira hal jid mid labaad ma jiro halka jid wax allaala iyo waxaan tabanayno gudahanaga kala tabanayno iyo wax allaale iyo waxaan khadamaad iyo horumar u baahannahay waxay ku imaan karaan inaan dowlad goboleed annagoo wada joogna oo wada tashanayna oo wada jirna oo isku ra'yi ka ah aan dhisanno dowladdaasi maxay qabanaysaa marka dowlad goboleedkaasi maxay qabanaysaa waxay qaadanaysaa waqti afar sano ah ma aha bilaha dowladda federaalka ah oo madaxweynaheeda iyo ra-iisul wasaaraheedu isku tala ay ka yihiin iyo isku niyad ra-iisul wasaarahaoo madaxii fulinta ahna oo halkan u joogay muddada aan isla wada ognahay oo labada bilood oo dhodhowa waxa ay meeshaan u joogto ma aha afar sano inay idinla fadhido ujeeddadeedu waa inay galmudug gacan ka siiso iyadu dhisato dowlad goboleedkii howshaas u qaban lahaa hilfaheeda iyo bustayaasheedana ka qaadato ood ka mid noqotaan bahda dowlad goboleedyada shanta ah oo dhisan oo afartii kala shaqaynayaan kanina dhulka ku dhacay inaan dhulka ka soo qaado afarta sano oo muddo xilliyeedka dowladda cusuba maxaa laga rabaa inay qabato intaan idiin sheegay oo dhaqana ayadaa laga rabaa waxaa la rabaa reeraha wax kala tirsanaya inay inta u yimaadaan yidhaahdaan waxaanana kala jira inay ayadu samaysato hay-adihii dib u heshiisiinta uga shaqayn lahaa galmudug oo ay dhaqankii iyo culummadii iyo aqoon-yahankii inta dhex gasho dad kala soo baxdo laba reeroo walboo ishaya idinku xalliya ay yidhaahdaan iyagaa waqti u haya oo afar sanoo waqtiga u haysta dowladda federaalka ahi ma haysato waqtigaas galmudugna kuma koobna qaran dhanaan sugaaya waxaan rabnaa marka wixii aad wax ku hagaajisan lahaydeen hay-addii aad wax ku hagaagsan lahaydeen inaan idinla joogno oon idinla hubinno inaad inta ku heshiisaan lugaha aada dhulka u dhigtaan wax laalaya wixii dhaqan ahaan idiin kala jira iyo arrimaha kaloo dowladnimada looga baahan yahay oo dhowr jeer hadda carabka aan ku celceliyey intaba iyagaa laga rabaa waqti iyagaa u heli doona dhaqaale ayagaa u raadsan doona ummaddu ayaday dowladda cusub ay u hoostegi doontaa muxuu noqon doonaa doorka iyagu doorka dowladda federaalka ah oo hadda waktigii muddaxileedkeedu ahaa in badan oo ka midihi tegay inta ay joogto iyo rajada ah midda ka dambaysaana inay raadkaas qaadsiin doonto waxaan galmudug la garab istaagaynaa dowlad goboleedka ay dhistaan hiil iyo hoo inta xila oo naga saaran galmudug kuma koobna shanta dowlad goboleed oo ay mid ka yihiin ka ahaan jireen haddana la rabo inay ka mid noqdaan iyo maamulka gobolka banaadir oo aan hadda lahayn maqaam dowlad goboleed intaba xilka naga saaranaan ka gudan doonaa intuba xuquuqda ay nagu leeyihiinoo inay dowlad goboleednimadooda micno ku yeeshaan oo ay anfacaan bulshada ay dowlad goboleedka u yihiin iyo degaanka ay dowlad goboleedka u yihiinba gacanaan siinaynaa intii aan la shaqayn jirnana waa la shaqaynaynaa waxyaabaha aad ka dhaga qaadeenoo dowladda lama shaqaynayno iyo waxbaa nagu kala dhex jira iyona waxaan ka shaqaynaynaa shuushkoodu inuu baxo ilaahay idanka cabdiraxmaan macali cabdulaahi baadiyo oo ah gudoomiyaha guddiga shirka dibshiinta beelaha deegaanada galmudug oo dhankiisa ka hadlayay shirkaasi waxa uu sheegay in ay guddigaasi ku guuleystay inay isku keenaan dhammaan waxgaradka beelaha diga qaybo ka mid a deegaanada galmudug wuxuuna sheegay in shirkaasi wax ku-ool ah ay ka soo bixi doonaan
shirku sow ku ballowday oo ah horta in qulwallo la akhriyo oo qulcuda berbanaas berberfalaq la akhriyo oo faataxa lagu bilaabo horta shaydaankii meelaha lagu soo xiray xaraaqeenna meelaa lagu soo xiray shaalna colaadii baan god ku aasnay oo dhan kulligeed marka waxay ila tahay shirku si aad iyo aad u qurux badan iyo wacdiga ka dambeeyey laakiin gacalaaba shirka dhameeyey marka shirka faataxa u dhammaan horta faataxada la akhriyo hadalkii meeshaan ay mudnooda laga hadli lahaa insha allah wasiirkaa dhigi doona aniga waxaan rabaa keliya marka uga horreysa inaan idiin mahad celiyo anoo magaca guddiga ku hadlaaya dhammaan waa la wada joogaa maadaama aad sugteen dadkii soo horeeyana wasaabiquuna alawaluun ilaahay ka dhigo dadka gadaal laga soo gaarna waladiina tabacuuhum biixsaanin waay marka wasaabiquuna alawaluun waladiina tabacuuhum biixsaanin waa sabar iyo dulqaad inta aada joogteen ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf ayuu idin siinaa maxaa jira maslaxa muslim ayaad u joogteen horta taa waa ku mahadsantihiin anoo magaca guddiga ku hadlaaya waxaan kaleeto waan ka cudur daarahaynaa wax alla wixii gaadiid xumo ah deegaan xumo ah muxuu ahaa raashin xumo ah sareero yaryaroo waxaa la yidhi qaarkood waxaa laga ku seexiyey odayaashu aysan qaadan karin oy ka dhacayaana la yidhi ayaa mararka qaarna la soo gaarsiiyey dadka qaar meelo fogfogaa la dejiyey waxaasoo dhan waa ognahay laakiin waxaad u dulqaadanaysiin wax kale ma waxaa waaye meel adinku aada leedihiin waa gurigaan waa gurigaad laheedeen waay marka guri ad ajnabi aad ku tihidiin ama aad guri marta ku tihiin ma aha marka gurigiinna waa timideen marka waa laska xuxumaysaha markaas xuxumaysigu waska imaaha waxaan kalena ka cudur daarahaynaa shir kasta markuu bilaabanaayo bilowga koobaad xoogaa yaroo kala daadsanaana way jirtaa habeen dhabeed markaa shirka aan furanaynay oon soo qorshaynay sida loo furaayo oo hadalka sida loo kala leeyahay loo hadlaayo waan isku daynay inaan haba yaraatee beelo beelo uma sayrin
gulanaysan ayaan isleenahay xulashada waraysada ay dhegeystaan saarada iyo xaadadna waan nagala socotaan magaalada baydhabo caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa markaa naadiya ra-iisul wasaaraha dowlada federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyr ayaa maanta wuxuu gudoomiyey shirka golaha wasiirda ee maamulka koonfur galbeed kaas oo looga hadlayay dargelinta shaqooyinka tubaha ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane xasan cali kheyr ayaa sheegay in shaqaynta tuubaha ay ka qayb noqonayso dejinta nidaamka lagu shaqeeyo mustaqbalka loona baahan yahay in si wadajir ah looga howlgalaa si loo fududeeyo hirgelinta halbagyada tubaha ee muhiimka u ah adeegyada bulshada gaaridda hadafyada waaweyn ee qarannimo iyo hirgelinta himilooyinka shacabka deegaanada maamulka koonfur galbeed ee fadhigud yahay magaalada baydhabo ee koonfur galbeed ra-isul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyr oo golaha wasiirada u sheegay in socdaalkiisi uu qeyb uu ka yahay dhegeysiga bulshada si loo helo firkooda horumarneed wuxuuna intaasuu raacay in muhiim ay tahay wada shaqaynta dowladda federaalk iyo maamulka koonfur galbeed si loo hirgeliyo qorshayaasha horumarneed ee shacabka lagu gaarsiinayo ammaan hagaagsan caafimaad iyo waxbarasho taya sare leh sababaha aan halkan u joognana waxay tahay dowladda sideedaba sharciga ugu weyn ay heli karto waa aqbalaadda ay ka hesho shacabkeeda aqbalaadda shacabkeeda ay ka heshana waxay ku salaysan tahay adeegyada ay fuliso adeegyada ay dowladda fulisana waxaad fulinaysaa heerka dowladeed oo ugu dhow shacabka macnaheedu marka waxay tahay idinkaa shacabka u dhow degmooyinka iyo tuulooyinka idin hoos yimaadaa idinkaga sii dhow maadaama marka annaga kulligan nala ka rabo si dowladnimada aan u xoojinno inaan kasbanno shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedna waxaan ku kasba karnaa keliya inay dareemaan ka dareemaan amnigooda inay ka dareemaan mustaqbalkooda oo bulsho caafimaad qabta bulsho aqoon leh lasoo saari karo inay ka dareemaan dhaqaalahooda maalmeed iyo ganacsigooda mustaqbalka taasaa waxaa lagu cabiri karaa marka dowladda soomaaliyeed guud oo idinka aad qayb ka tihiin sida ay ula falgelayso shacabkeeda annaga ka xukuumad federaal ahaan iyo idinka xukuumad dowlad goboleed ahaan waxaa nala ka rabaa marka inaan hayno qorshooyin ku qotoma sida loo soo celin lahaa dowladnimada taasoo aasaaska ugu horeeya uu yahay adeeg noocee ah ayaan sii karnaa bulshada soomaaliyeed iyo sawir noocee ah ayaan ka bixin karnaa dowladnimada dadka annagaa u adeegna annagaa sawirkii ay isku fiirinayeen ama muraayaddii isku fiirinayeen ah sida annagu aan u dhaqanno ayaa laba arrin ka turjumaysa kow sida dadkaas mustaqbalkooda ay u arkaan soomaaliyeed iyo labo waxa laga aamini karo dowladnimada soomaaliyeed fariintaas culus marka oan xambaarsannahay awgeed ayay waxay muhiim tahay annaga inaan aqbalno inaanan waxba qaban karin idinka la-aantiin idinkana aadan qaban karin wax annaga la-aanteen si kale haddaan u dhigno haddii aanan xaqiiqda indhaha ka dadanaynin annaga oo ah dowladda federaalka iyo dadka hadda matalay iyo dowlad goboleedyada kulligoon hal dowladaan nahay meelna ma gaari karno haddii aanan si wada jir ah waafi ah ee aanan u shaqayn dadkii shalay soo markii aan eh, magaalada imid na soo dhoweeyey aniga iyo waqtigeyga eh, oo kumanaanka ahaa oo isu soo baxay Eh, sababtay isugu soo baxeen waxay tahay inay rajo ka qabaan dowladnimo hami inay leeyihiin inay aaminsan yihiin markan isbeddel inuu dhici karo mustaqbal inuu jiro abdaciis lafta garaan amir xasan khayre umaysa dadkaas umaanay soo bixin dowladnimo soomaaliyeeday u soo bixin rabitaan soomaalinimo dareen ay dareemayaan armaa mustaqbalkiinu isbeddelaa khatarta ugu badan marka oon kala kulmi karno hawshaas iyada ah waxay tahay haddii mar kale dadkaas aan qalbigooda jebin oo mar kale ay dareemaan rajada way lunta sidaas daraaddeed ayaa xil wuxuu naga saaran yahay kulliga annagu qof walboo naga mida dulqaalka ugu badan inuu muujiyo oo qof walba qofka ku dhegan uu la shaqeeyo qof walba qofka uu la joogo uu u dulqaato qof walba qofka dhinaciisa uu toosiyo qof wada wanaagsan ama qof wada xun ma jiro qof aan loo baahnayna ma jiro Eh, waxaan soo maray wasaaradihii nasaaka uu madaxweynuhu soo tusiyey waxaa ka muuqata halkan nidaam dowladnimo oo bilaabmayo oo curdun ah eh, sida keenaba uu yahay laakiin horumar baa ka muuqda marka loo barbar dhigo markii ugu dambaysoon halkan imid. waa uga mahad celinayaa madaxweynihiina waxaana aaminsanahay shaqo fiican inuu hayo Eh, waxaa kaloon aaminsanahay inuu uu yahay buundadii looga gudbi lahaa khilaafaadka iyo isqabqabsiga Eh, aan aaminsanahay inuu yahay qof hadafkiisa ku salaysan yahay dadka soomaaliyeed in laisu keeno taasna waxay ila tahay inuu ka dhaxlay khibradda dheer uu leeyahay Eh, waxaa kaloon aada ugu faraxsanahay in eh, dhallinyaro ay aada ugu badan tahay golaha wasiirada koonfur galbeed waa mustaqbal aada u fiican waa iftiin waa rajo waa dadkaan rabna inay nagala wareegaan awoodda iyo xukunka mustaqbalka iyagoo ay dalkan daadihiyaan Eh, maalmaha markaan idinla jooga halkan eh, m- ma u imaan inaan annagu wax idiin sheegno waxaan inimid inaan idinka idin dhegaysanno wixii tale iyo tusaale ah iyo inaan la noqonno qoraal buuxa ama tala buuxda oo ah waxa ay tahay inaan idinkala shaqayno markaan ka laabanno halkan oon ku laabanno eh, magaalo madax ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyr ayaa kaas oo maanta shir guddoominayay shirka golaha wasiirada oo ka qabtay magaalada baydhabo caasimada kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed kulanaasan ayaana leenahay barnaamijka xulashada wareysadda dhegeysanaysa arradii iyo xaaladana uu idinka imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa markaan aadaya madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa kulan gaara la qaatay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo xalay gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kulankaas oo mid xasaasi ah islamarkaasna qaatay saacado badan ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha ammaanka dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab iyo arrimo kale horeyna waxaa shirkaasi warbixin looga dhageystay taliyaha qeybta koolaatanaad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabdicasiis cabdulaahi qojo dagaare oo marka hore ka warbaaxshay ujeedka socdaalkeeda iyo sidoo kale howlgallada ka socda qeybo ka mid a gobolada dhexe ee soomaaliya kulankaas marka soo dhammaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay jenaraal cabdicasiis cabdulaahi qojo dagaar oo ah taliyaha qeybta koolaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed islamarkaasna hogaaminayay ciidamada gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bismillahi alxamdulilah waxaan soo gaarnay een, magaalada beledweyne anoo u nimid safar shaqo aniga iyo saraakiil ka tirsan qeybta kooiyo labaatanaad iyo taliyaha danab kooiyo labaatanaad intaanaasna waxaan u nimid beledweyne inaan ka tashano saraakiisha joogtay halkan arrimaha amniga iyo sidii deegaamada looga xareyn lahaa shabaab ujeedka safarkeenu laba qorsho iskugu jiray booqosho dadkeenii iyo deegaanka halkaan aan soo booqanaynay oo aanu maaragtay walaalnimo iyo kalgacal badan aan u haynay iyo inaanu dad saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya halkan ku sugnaa een, inaanu kala tashanno sida aan shaqo u qaybsan karno iyo sida aan dalka uga saari karno shabaab Een, degmooyin badan bay haystaan dagaalkana een, meelo badan baa looga wadaa laakiin hadda waxaan rajeynaynaa inaanu deegaamada een, ku heeraareysan ee, een, deegaanka reer galmudug iyo deegaanka hirshabeelle inta u dhaxaysa aan haddii lahayd mushaaba ka saarno qorshahaasaa nagu muhiimsanaa waxaa mahad u celinayaa ilaahay ka sukow madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre noo suurtageliyey ama nagu caawinahay inaanu gaarno heegsiga in laga xoreeyo dalkan shabaab laga xoreeyo la dhiso ciidamo taya leh la diyaariyo awooddii looga xoreyn lahaa shabaab wadankan shacabkana xornimo loogu soo celin lahaa ee degmooyinka la haysto marka taasaan ilaahay ku mahad celinhayaa arintaas ay madaxdu ay nagu dhiirigelisay masana nagu taakulanayso nagu taageerayso inaanu soconno inta ka nimaadna gaalkacyo nimaadna beledweyne inta u dhaxaysana aan diyaargarow ka wadno waxaan kaloo rabaa inaan mahad celiyo madaxweyne maxamed cabdiwaare xulashada quraasada ayaa dhegeysan saaraad iyo cadaado ayuuna idinka imaaneen tan ka bixna wararka beledweyne odayaasha dhaanka magaalada beledweyne ee gobolka hiiran ayaa waxay si adag uga soo horyimaadeen amar ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya iyagoo dhanka kale dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey faragelin inay ku hayso arrimaha gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ee hiiraan dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay amartay in ciidan ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan loo kaxeeyo gobolka galgaduud kuwaas oo sheegtay in wix agab ah ay ayadoo sii doonto ciidankan oo bila hub ah ayayna dowladda federaalka soomaaliya dalbatay inay tagaan magaalada dhuusamareeb ee galmudug si ay qayb uga noqdaan sugidda ciidamada ku sugan dhuusamareeb nabadoon lixle oo ka mid ah waxgaradka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo caawa aan qadka telefoonka la xiriiray ayaan ugu horeyn ka weydiiyey bal waxay kala socdaan ciidamada laga qaadayo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan
sidaa adag tahayba waxay yimid nin isku oo lagu sheegay inuu yahay taliyihii qaybta koob iyo labaatanaad magaalada beledweyne asagoo gawaari ilaa dhowr iyo toban gaari ah oo ciidan ah waxayna yidhahdeen ciidan dhib waa meesha ku jiraan qaadaynaa waxaana loo qaadayaa ay dhaheen dhuusmareed
waa gartay sababa ciidama loo qaday ma- dadka isweydiiyeen dadku waxay isweydiiyeen ciidanka xagga loo qaadayo xagga ciidan la-aana ka jirto ma dad shacab oo askareyaal laga helaynin ma askar dowlada leedahaan jirin kow xagga iyo intase yaa culeyskoodu badan yahay macnaha culeyska saaran oo ku xeendaaban keebuu badan yahay labadooda keesa baayo askariyeed ee ka jirtaa intaasoo dhan markay u korgaleen kabacdi shacabka reer yahay waa u cuntimaweysaragaas waxaynu arkeen in dad khaasa lagu bahdinayo ciidamada laga qaadayo beledweyne maxay yihiin laftooda ciidamo tababarana meesha ku sugan miya mise waa dhalinyaro la rabo in ciidan laga dhigo maya ciidamo tababaran waay oo dhib ugu dhammaaday mar hore waay oo sanad ka hor la tababaray waa gartay marka saraakiishu ayaa kala hadleen in ciidamaha la geeyo ee dhuusamareeb iyo galmudug wallaahi anna waa weydiin waxaa ku dhihi yaa ka qabtaan amarkaas wax cad waa noo sheegi waaye waa gartay marka malidin sheegay qorshaha ciidamaha loo keenaya dhuusamareeb iyo sidoo kale galmudug maya nalooma sheegin wax cad oo aan ku qanacna nalooma sheegin waa gartay ilaa hadda adigu ma la kulanteen maya lamaana kulminba sababta waxaa waaye laba qaybood ay kala yihiin qaybtaasina waa qayb gooniya qaybtaanna waa qayb gooniya labada qayboodna daliska ciidanka xooga dalka soomaalida wada hoos tagaan haddii amar imaanayo qaybtaanu ku imaan lahaa oo la amri lahaa inay ciidankaas xag ku wareejiyaan
waa gartay marka idinku laakiin kuwaas lama soo amreen midda kale khaladaadkii daraan iyo baryahan oo dhama ka dhaxaaya dhuusamareeb inay tahaan oo aragnay ra-iisul wasaarihii qaranka oo rag saraakiil ah tiidhahayo oo dalacsiinayo oo garaadda bixinayo dastuurka qarankana meelay uga qoran tahay ma jirto dastuurkii lixdankiina kuma qorno dowladihii la soo dhaafoo dhanna kuma qorno waa nin shimil oo garaadda bixinayo garaadihiisiina haddana lagu shaqaynayo kaasaana soo amray leeyihiin waxaasna annagu waa faam weyne meel u socdaanna ma naqaan maya inay la shireen waa ognahay laakiin isaga naftiisu ma aqbalin nabadda lixle oo ka mid ah waxgaradka deegaanka beledweyne ee gobolka hiiraan ayuu kaasi waxa uu si adag uga soo horjeestay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay doonayso inay ka qaado beledweyne islamarkaasna doonaysa in ciidankaasi ay dhuusamareeb u geyso si ay qeyb uga noqdaan ciidamada sugaya ammaanka dhuusamareeb xulashada warasada dhegeystayaashan raadiyo xaaladanah wadanka imaanayaa magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa maanta gaaray wafdi ballaaran uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali cabdulaahi guudlaawo qeybna uu ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee imaamka hirshabeelle maxamed cali cadle ujeedka safarkan madaxweyne ku-xigeenka wafdigiisa ayaa waxaa la sheegay sida halkaasi u hirgelin lahaayeen golaha deegaanka oo dhowaan madaxda hirshabeelle deegaanada hirshabeelle ay ka wadeen hirgelinta golaha deegaanta ee deegaanada maamulka hirshabeelle wafdiga madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle oo warbaahinta kula hadlay magaalada balcad ee shabeellaha dhexe ayaa waxay faahfaahin ay ka baxsheen ujeedka ay ku tageen magaalada balcad ee shabeellaha dhexe mashaariicda quruxda badan ee la soo fuliyey oo hay-ado kala duwan ay fuliyeen xariirjadkooda maanta inaan taagana alxamdulilah ilaahay aa maxad ku leh intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adihii gacanta ka geystay arrimahaas oo baahidii ka soo jawaabay jirtay iyo intii ayagu jeebkooda gacanta geliyeen ee arrintan ma aragtay qabta ayaga dhammaantoodna waxaan leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo mudane madaxweyne hortaada hay-adihii suurto geliyey inaa maanta isu nimaado oo ku mashxaradna degmada balcad ay ugu horrayso hay-adda i o f iyo qatar jaarati iyo islaami haliif oo mashaariicdooda degmada maanta xiriirjarkeeda la taagan yahay ay ka raali naqdaano uma hilmaamin laakiin farxaqaa naga badata maxaa yeelay maanta waxay nagu tahay maalin qaali ah mudan in la xuso mudan in taariikhda ay gasho waxaa rabaa inaadan si gooni u salaamo taliyaha ciidamada badda dowlad goboleedka hirshabeelle cismaan maxamed maxamuud ismaan xaadoole waxaa raba dhammaan bulshada reer bacdi iyo madaxda inaan ku salaamo salaanta islaamka mar labaad salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan rabaa inaa hadalka aanan sii badin maadaama ay maanta joogaan madax sare oo nooga socoto dowlad goboleedka hirshabeelle oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenkayna cali cabdullaahi xuseen cali guudlaabe oo ay og yihiin reer balcad taariikhda uu ku leeyahay geyiga hirshabeelle iyo gobolka shabeellada dhexe iyo degmada balcadka taariikhda uu ku leeyahay ay og yihiin waxaa rabaa inaa yidhaahdo anigoo ka wakiil ah bulshada reer balcad oo isku duuban inaa yidhaahdo madaxweyne adigay wafdigaada ku soo dhawo degmada balcad waxaa rabaa inaa bulshada yidhaahdo ma ku dhihi karaa hadalkiina ma ku dhihi karaa mudan madaxweyne soo dhawaaw golaha wasiiradii baarlamaankana kusoo dhowaada degmadii balcad oo ahe furihii hirshabeelle inta aaminsannahay maxaa yeele waxay xariirisaa caasimadii dowladda federaalka soomaaliya iyo caasimadii dowlad goboleedka hirshabeelle waa halbowlaha hirshabeelle waa halbowlaha ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaa idhaahdo waxaan u mahad celinaynaa madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle ay ugu horeeyaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo maanta nala jooga iyo guddoonka baarlamaanka golaha wasiirada iyo baarlamaanka maxaa yeelay haddaysan ayaga ogolaan lahayn mashaariicda ma noo hirgeli lahayn sidaas awgeed waxaan leenahay waa idinkaaga mahad celinaynaa waan idin idinma ilaabi doono taariikhdan idin xusi doonto waxaan rabaa inaa ardayda degmada balcad isgooladeeda ka wada socdo ee dugsida hoose dhexe ee sare ee meesha joogo inaa ayagane idhaahdo farxaddiinnii ahayd sugiddii inti badneed aad sugayseen isgoolkan quruxda badan ee idinla dhisay waa idinla furid waa idinla furay si nabadnaba soo ila doontaan waqtiyada soo socda insha allah waxaan rabaa inaa ayagane dhibaatadii iyo qaxarkii ay soo mareen hooyooyinka reer balcad ee ku aadanaa cisbitaal la-aantii ku aadanaa burburkii waddooyinka ee in muddaa u safrayeen ayagana ay maanta gacanta ku hayaan cisbitaal guud ee degmada balcad ay yeelatay ayna hirgeliyeen ayagoo iswada kaashanaayo dowlad goboleedka hirshabeelle iyo hay-adda i o m mashruuca la yidhaahdo midnimo waxaan rabaa inaa idinkale idin idhaahdo cisbitaalkii intaasaan ku haminaynay waa haysanaa ee aada difaacanno aan ilaashanno aana gacanta ku qabsanno waxaan rabaa inaana hadalka sii dheeraynin mudan madaxweyne iyo mudanayaal iyo marweyn degmadaan waa degmadiinnii waa deegaankeynii aan wada lahayn aan ilaashanaynay sida uu sheegay ugaaska waa jiraan dhaliilo dhinaca amniga oo herer bacday qabaan laga qabana maamulka iyo garbihiisa maxaa yeelay waxaa wakiil uu nahay dowladda dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowladda dhexaa bulshadana u matalno bulshadana waxay leedahay inay beerahooda si nabada ku tacbadaan sidaas awgeed waxaa baaqay cabashada ay ii gudbiyeen anna ay iga ahaayeen inaan ku wareejiyo madaxda maanta timid aa idhaahdo shabeellada hoose iyo jubbooyinka waxa ka socda waa ka maseersannahay haddii aan areerin shabeelle shabeellada dhexe reer balcad waxaan rabnaa
in maanta madaxda ay naga hor balan qaadaan in aan helno amni aan ku bixinno cashuurtii dowladda ay nagu lahayd amni aan ku tacbanno qudaartaydii macaaneed amni aan ku haranno mas-uuliyaddii waxbarasho iyo mas-uuliyaddii caafimaad iyo midii bulshada waxaan rabaa inaan warkayga sii dheeraynin aa yidhaahdo maanta waxay nagu tahay maalin qaali ah hadal naga dhammaamaayo laakiin xafladda insha allahu caawa uun hadal isaaga dhargi doonaa middaan waa midii xariirjarka iyo soo dhoweynta madaxweynaha iyo mudalayaasha la socdo waxaan rabaa inaan hadalkeyga intaas ugu waxaa idhaahdo wixii aad qaldana laga raalli ahaado wixii aad saxayne fa min allaahi waxaan rabaa asalaamu calaykum tacaala wabarakaatu allah ayaa mahadaan iskale oo caafimaadkan iyo nabadgelyadaan la siiyey aan maanta xafladdan mashaariicda waxtarka u leh aan xilliga uga jarayno allah ayaan uga mahad celinaynaa waxaan rabaa inaanu mahad celiyo mas-uuliyiinta gobolka shabeellada dhexe heer gobol iyo heer degmo gaar ahaan degmada balcad maamulkeeda iyo bulshadeeda qaybeeda kala duwan sida qiimiga badan ay noogu soo dhoweeyeen halkan aad ayay noo farax gelisay soo dhoweynaan loo kala helin bulshada qaybeeda kala duwan hadday tahay ururkii haweenka hadday tahay ardaydii hadday tahay maamulkii hadday tahay duubabkii iyo odayaashii dhaqanka iyo guud ahaan bulshadiion kala helin soo dhoweynta inoo sameeya waa uga mahad celinaynaa waxaan leeyahay ilaahay idinka abaalmariyo waana ku mahadsantihiin isku duubnidiinna waxaan rabaa ilaahay ayaa mahaddaas iska lehe wax wadajirka iyo midnimadu waxay leedahay inaan halkaan maaragtay hal iyo laba ka dhaho isku duubnida dadka iyo maamulka iyo qaybaha kala duwan ee amniga waxaa lagu gaadhay waxaa ka mid a mashaariicda aad u jeediin ee maaragtay ah waxtarka u leh bulshada qaybaheeda kala duwan ee aan maanta xilliga ka jarayno sidaad og tihiinba baahida loo qabay ma ahayn wax laga sheekayn karo isbitaalka guud ee degmada balcad ee maanta xilliga laga jaray baahida loo qabo waad isla ogtihiin gabadhii maanta ku umunayso degmada balcad ama dhiigbaxayso waxaa loo qaadayay jowhar oo lixdan kilomitir ama muqdisho oo soddon kilomitir ah hadda waa dareemi kartiin xanuunka ay leedahay qof dhiigbaxayso ama umunayso ama dhib ku dhacay dhiigbaxayso ee soddon kilomitir lasii qaadayo waddadana weliba ay raf tahay xanuunka ay leedahay waa dareemi karnaa ilaahay ayaa maadaas iskale maanta waxaa noo suuro gashay inaan isbitaal guud ay leedahay degmada balcad ilaahay ayaa maadaas iskale waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo cid kastae horumarkaas gacan ka geysatay bulsha waad ogtihiin haddaan dhinaca tacliimta laga dhisin bulsha ma horumarto isgoolkaan ciddii dhistayna waxaan leenahay waad ku mahadsan tihiin aniga intii aan mas-uuliyadda hayay waa isgoolkii saddexaad oo degmadaan xilliga ka jaraayo maraan guddoomiye ahay maraan ilculusahay ilaahay ayaa mahaddaas iska leh waxay ku tuseen bulshadu inay tahay bulsho ilbaxa bulsho horumarka jecel bulsho isku duuban maamulkeedana garab taagan inay tahay caddayn u tahay horumarku iska imaamaayo haddaan maamulka ee bulshada dhinac isula jeedine waad ku mahadsantihiin aan leehay uhorajarkeyna waxaad arkaysiin garoonkii isboortiga asigana sidoo kaleento xilliga laga jaray isbitaalka degmada balcad waxa ay geliyeen hay-adda hadda maaragtay shaqada ka qabatay waxaan ka yarayn waxa bulshadu ay gashatay waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo gaar ahaan xildhibaanada guud ahaan aan uga wada mahad celinayo bulshada qaybeeda kala duwan gaar ahaan xildhibaan xasan dheere gacanta oo isbitaalkaas ka geystay waxaan leeha waa ku mahadsanaya qof weliba mas-uuliyadda saaran hadday sidaas isu xil saarto sidaas uga run sheegtana waxaa la gaarayaa horumar dhabaha la gaarayaa waad ku mahadsantaan leenahay ilaahayna ka abaalmariyo xildhibaan xasan dheere dadaalka dheer ee aad gashay in isbitaal degmadan ay hesho aad iyo aadaad u mahadsantihiin aad iyo aadaad u mahadsantihiin waddada jowhar iyo muqdisho iyo muqdisho iyo afgooyi hal maalin aan laysla dhagax dhigay waxaa goobjoog ka ahay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo madaxweynaha koonfur galbeed waxaana dhagax dhigay ra-iisul wasaare xasan cali khayre inaad sidaas ogaatiin oo dhan hawshuna way bilaabatay hadda waxaan kusoo aragnay garasdila ay taagneeda baabuur shaqo wado insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo waan rajaynaynaa wakti aan dheereen walaxad ku faraxdiin oo dhanka waddada iyadoo shaqo ka socota inaad arki doontiin haddii ilaahay raalli ka noqdo arrinta golaha deegaanka golaha deegaanka diyaaraan u nahay waad arkaysiin degmada warshiiq way noo soo dhammaatay waxaan ka soo daahfurnay degmada buulo burte beled weynaa laga daahfuray jowharaa laga daahfuray balcadna waa iyadana diyaara loo yahay qayb ugu dambeeya barnaamijka aysan soo gaarin waxaad ku soo dhawaataan xubinta aad ku xiisaha badnayd ee kalamaan
wareer kale maanoo anigaa war idin haya maanta ra-iisul wasaare khayrre baydhabo khudbaddii uu ka jeediye markii uu tegey reer baydhabo si weyn bay u soo dhoweeyeen war dadkii sawirada khayre laga celcelinaya xageelgey salaantay ku qancaan kuwaas iyo warkayga dhegayso khayre wuxuu yidhi reer baydhabo jannaay siin salaami eed iyo eedaa inkimaadsantiin sidaha indhoweynteen nabadaa hergela baridana siin hiloobe inhilowteena inhilowteena inhilowteena war ra-iisul wasaaraha shacabka koonfur galbeed wuxuu ka dalbaday caano suusac iyo soor war niman ra-iisul wasaaraha khudbaddiisa maadan dhegaysane wuxuu ku bilaabay reer bedel waxaan salaan idinkaga sidaa madaxweyne farmaajo war abu mansuur muugeey salaan waa laga dhergey warnimiya walmooshiidin warkaan oo dhegensada arlaabo maylaare uliya wadanka hoola daajiye ra-iisul wasaaraha reer baydhow jinay hobanseedi luuqudii oo kala hadali may erikasaasanaha hergela dhererererem bariida dhalaalalalan salaan mahayne adablaaga hoostiis hogolaajimaaytay walhung ma sheegne hadhowaaw jibaab ma hayne
wareedha hadda baydhabo iyo muqdisho meelaan joogno ma aqaane umurow ma roogto ra-iisul wasaaru ma yidhi maya hilimo oruma wase hakaba anguure maaha mar maroogaa wuu yidhi war ra'iisal wasaaru hundurmoodii oo haraag wal yaab leehaytay ma yidhi war ra-iisul wasaare waxaa laga rabaa dirgaxdii kismaayo wariya ra-iisul wasaare inoo kismaayo dirgah ka dheela adi meeldheelka aaro haytama ambuul an rab saarangu war ra-isul wasaaruhu koonfur galbeeduu weerarowdayo waniini ku dheela warwar ma haysiine ree kismaayo waa shireen cabdirashiisanaa la soo dahay miyay dhaheen war hawadii iyo diyaaradiyaa nala ka xirtay yidhaahdeene warka naga dhegaysta war reer kismaayo iyagaba markii hore sooma dhihin dhulka iyo hawadaan xirnay eega awowgii la naar naga sug warka haddii dowladda federaalka sida ay wax ku wado nala ka joojin waayo waa ka go'aynaa soomaaliya yidhaahdeen war ma soomalilan ayay ku daysadeen war daniya filibooyinkii gaarsiiyaan u malayna war reer awleencana mayba kale yaabay ayaartooba faydata lutoo kale jirnakiyan hoobu maatano lutiinaadka le bahaana kiyangatana war nimayo waxuma ogdiine hadda ka hor nin aqoon-yahana wuxuu yidhi jubbaland waxay ku taallaa xuduudda soomaaliya dowladdu siday wax wadda haddaysan ka joojin waa go'aynaahay dhihi doonaan sababtoo ah maamul goboleed xuduud ku yaalla lama qaso war wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada oomaar axmed madoobe waa kii ka xiray inuu u tartamo madaxweynaha jubbaland asna inuu hawada ka xiro maxaa u diidaya haddaan la kala roonaan roob mada'aa la yidhi ee halla kala roonaada maandheeyo war maya arrintu waxay taagan tahay laleeja aqwaala bartuti maandhow ki kumaanta faalaleeje wax saxa ma aha war ma uhuru kenyataa taageerteen maxay yihiin dadkan warayaysaas kuma dhihin wasiiradda arrimaha dibadda kenya halii keena wiilkeeyan ku darsanaya dhahday ooy ambari ra'ayiya saha uu sababto ee islaanta badanii haysto isku dhaafan fadiyo bariija languuri haddii wiilka duqda lagu daro dacwaday ka booti laheyd no hadda ayay wiilkeeda kuja baybiyaanku habartii ogaa inuu dhaho miyay rabtaa warwar ma haysiine cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi ra'iisul wasaare khayre waa inuu magdhow ka bixiyaa dadkii lagu dilay magaalada baydhabo sanadkii hore war asaga askartii laga dilay magtooda malisi war taas farmaajo raalligelin ka bixiya naga dhegayso wuxuu kaloo intaas raaciye magdhow keliya maahan in raaligelinna ha ka bixiyo waa layla magiyone waa layla dhawiiba meel hoo ambaahan hadal walba maka taraw war naga tag hawsha dadka loo haya hadalkaa u weyn warwar ma haysaan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo daahir maxamuud geelle waxay sheegeen inay shaah wada cabeen war horta cunugan goor meesha hala noqday war miyaada maqlin hawshu waa boqol nuuce biyola loo rogay maanta war waxaa la yidhi qarax baa dhacayay baryaha nagu cabsiiyaane soco kale wareegtiina waa sii badbadiyeene kuwa sheegayaa nooga daran celinna maayaane carna taabta waataad wax badan soo ororoteene intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin warnimiyo armaysiin erafadey ninkii sheega ma dhaafta weye ninkii sheega ma dhaafta weye ma arijirnaysan kii ha sheega naftiis ma hiirtaana nafturug masiidana walaab yaraadeena warwar ma haysaan maanta waxaa la xareeyey ergadii shirka galmudug ka qayb geli lahayd yaaya oo yaa tirin kara waxa orgi galmudug ku nool ma orgagii qaramadii midoobaha halkaas tegay qaar ka mida beelaha galmudugna waxay dhaheen dowladdu ha noo dayso xulidda xildhibaanada xildhibaano urur la siiyane ma matelaan dadka degan galmudug ma haddeer bay nafis ka raadinayaan markii ururku maamulayaba ka hadli mayne oday cayaartooy soo xulaa weligay ma arag war ma arka miyaa alabi jiraa galmudug oo dawjaxa wata boortiyeeri baankad wataan arkay war laftirkeenna ul iyo faas wadaneenna dhegaysta galmudug kartidaan ku aqaanno kama suusha kushiin abba koox kursidoonoo aroortii kallahdaa wax ku soo karsataaye ma haddaa wax kordheen
axmed la waran liwida ino garuu yoonay faasisku kor wadadooniin sheegi hublaan ma fidhiyaan meel warwar ma haysaane musharaxaanta galmudug u taagan waxaa ugu horreeyaa la yidhi axmed cabdi kaariyo qoorqoor qoorqoor hadduu ugu horreeyo yaa ugu dambeeya abwaanguuraa ugu dambeeyo war naga tag odawaayaa ka dambeeyey warwar ma haysaane magaalada hargeysa waxaa ka dhacay cadaalad darradii ugu weyneed tafaftirihii wargeeska somalilan ee dawa la yidhaahdo ayaa wuxuu shaqadii ka joojiyey laba wariye waxaanuu shaqada uga joojiyey telefishin madax bannaan ayaad ka howlgashaan waxaase la yaab leh isagu laftirkiisa telefishin madax bannaan uu ka howlgalaa warniya warkaaga waxaan u fahmay weriye weriyaal u doodaya war maahane labadii macruufka ayuu ku sheego musuq iyo maasuq ahaa qaade iyo qarshana aaw war hargeysa waa joogi jiray dad xun iyo meel xunna ma aha ma cayaartaad ka soo bilowday beertii curriyaday baraa caafimaad iyo guri laysku baantay baxsaney hargeysay kaa gudoomay baaqi oboy ambar naftaba mashal yiryidi baaqaad ka godoonti gohowa war ictiraafo la siiyo somalilan bay ku tiri warwar ma haysiine puntland waa tii tiri imtixaanka dawladda kuma jirna aan war aan imtixaan maa lagu qaadaa marka bow waxba ma garatid aad kadibna wasaaradda waxbarashadu waxay diidayaa la yidhi inay shahaadooyin siiso ardadii puntland kadibna xildhibaanadii labada gole ee ka soo jeeday puntland waxay dawladda ku cadaadiyeen imtixaan aysan qaadin kana warhayn inay shahaadooyinkiisa bixiso dawladdu arda aysan imtixaankooda qaadin hadday shahaadooyin siinayso maxay u qasbaysaa gobollada kale war maadaan maqlin kaaga kulali keygan anaaska leh bowe puntland gaari maysaaniin ah hooyadii federaalka hooyo abbaa maamule may maqasho war hooyo shaqaysataa caabo ma aftaqaano warwar mayasaa niman balweyne dad ku dila oo baxsaday shuutii linsheenay surutumaayidu kor agriyehe war kuma akrina naga dhegayso warka gurceel ayaa laga soo qabtay ayadoo xirxiran ayaa balweyne loo soo wadahaa la yidhi war madaxweyne waare magaalada beledweyne wuxuu kulan kula qaatay jarnaal qoojo dagaare taliyaha qaybta koo iyo labaatanaad wuxuuna yidhi aan dagaalana waa hurdaysaa madaxweyne war waxa dagaalka ku baaqay waa wasiirka warfaafinta oo maanta la kulmay agaasimayaasha warbaahinta madaxa bannaan war jenaraal carraha lagu duula miduu yidhi war agaasimayaasha duulaanka langabaaqi burhaanka jaray war hadduu baled joogo dadku waa isbartaaye burhaan soo cafar maaha war burhaandiina hadduu cafar yahay dagaalka maareeya ku baaqaaya maxaa ka galay war maareeya wuxuu yidhi soomaaliya waa ka weyne wax aqoon u leh sharciga badda for banty five miyuu ku raadshay si kale laguma weyne war reedha qurba joogta wixii laga waayo waa la waayey miyaa micnuhu war dalka ayagaa xukumee dad kale see wax loo weydiinaa taasadi sheegaas gardaro kor dhowanoo hoos dhowmo madawiinagana kurburoogma ayooba wargadiya iskudu tariigi war war ma haysaane gaalkacyo jufa jufa dadkii loo afduubanayaa baa la yidhi magaalada dhexdeeda hadda intii aan ogeyn laba nin baa la kala haystay kadib wuxuu ku soo kordhana suwa war adeero gobolka galmudug war kama dhegaysanayne hana nabadgeliya annagaa isku mashquulsane war maanta hangoolka koonfur galbeed ay ugu jirtaa isagaa ra'iisul wasaarihii la jooga langii hura huro hugda asaloy langii hura huro hugda asaloy kumaalado hayana eegga markuu ra'iisul wasaaruhu noo yimaad oon nu heshiinno baan kaa aarsan dirgax dirgax maad u dheeli ama waxay dhihi doonaan alla khayra khayra alla maanta yimid alla khayra khayra alla maanta yimid dirgax war halan dheelay mas halan dhafaro koowdhe sidii galmudug an ka habaabsaday man ka habaabsado doona ra'iisul wasaaraha baydhabo war maxaa galmudug kaa quseeya Thank you.
iska badwaaywaryaa ilaahay ka baqa warayada iyo ammaan darada ilaahay haydin dhowre war balaayo allana mutuse balaayada naga dhaafa
way maasiyihiin saaxiibada xulunta kalamaan barnaamijka inta socaaw ku dhan yahay waxaan kaga tegaya heystaan tani kula dambe waxaan idin leenahay isma dhaafno
hortaya awoodale ya abuurdeedale atosheegaya
haddiyaan islaamnahay asluubtii xishoodkiyo ehelkiis jalayo allah kacabsigiine
ninka ugu indheerba dadka ugu ayaan daran ninka ugu ildeerba dadka ugu ayaan daran
isaguna muqdire akhriya
ya adduunyo bixin kara ya arwaax wax siin kara qofna eber ka dhigi kara ilaahay
inagu qaybinaynaa aflagaatay weel aakhira ku sheegne
Yeah. ninka ugu ildeerba dadka ugu ayaan daran ninka ugu ildeerba dadka ugu ayaan daran
isaguna muqdire akhriya
madax yaa imanin kara ya amaanada u dira abal yaa ka mari kara
ma ogtihiin inaystaabla waxaa eebonnac dhalay amar qaada waayo allaa caasimeeye
Isafuru ladahae
Igaba waayo
idinka ugu ildirbaa Ah, mm, dadka ugu ayaan daran idinka ugu ildirbaa Ah, mm, dadka ugu ayaan daran
Isagoon muqdeen. Ahiya, maska.